لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم maanta taariikhda waa deed iyo labaatanka bisha labaad kun afar boqol afartan iyo saddex hijiriya waxaa halkan ka fulinaynaa axkaam sharciga ee xuduuda ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane cabdulaahi xasan cumar da-diisana tahay konton iyo sagaal jir waxaana lagu soo eedeeyey inuu yahay saaxir bartay cilmiga sixirka kuna shaqaysto intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysana cabdulaahi xasan cumar wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan sixirka aqaano goor horena bartay waxaana i baray aabbahay markii ugu horreyso aabbahay wuxuu i baray xisaabaadka abjadiyada loo yaqaano kadibna wuxuu i baray sixirka cadfiga iyo sarfiga ama madiidada wakhti dheerna waa aqeenay waana ku shaqaysi jiray waxaa u adeegsaday gaar ahaan madiidada dad iyo xoolo intaba waa u adeegsaday waana ogahay inuu xaaraam yahay sixirka barashadiisa iyo ku camalfalkiisaba waa ogahay inuu yahay xaaraam intaa kadib xukun maxkamadda waxay ku xukuntay eedaysane cabdulaahi xasan cumar inuu ku yahay falka oo ku dhacay fal gaalnima eedaysane cabdulaahi xasan cumar markay dhegaysatay maxkamadda eedda loo soo jeediyey iyo jawaabtii oo ka bixiyey mid qiraalah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow falka oo ku dhacay cabdulaahi xasan cumar waa fal gaalnimo ah labo maxkamadda waxay ku xukuntay cabdulaahi xasan cumar xukun xaduriddo ah oo dila saddex xukunkaa wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa adilada ama maraajicda loo cuskaday xukunkaa kow muwadda imaam maalik juskiisa labaad safxada siddeed boqol toddobaatan iyo kow musnad imaam shaafici mujalladka koowaad saddex boqol siddeetan iyo saddex musanaf cabdirasaaq jusga tobnaad safxada siddeetan iyo kow musaraf ibnu abi sheyba jusga shanaad safxada afar boqol konton iyo saddex sunan kubraa lilbayhaqi mujalladka sideedaad safxada laba boqol soddon iyo afar macrifat sunan walaahaar jusga laba iyo tobnaad safxada laba boqol iyo saddex sharxu sunna lilbagawi jusga tobnaad safxada laba boqol soddon iyo sagaal alkaafi fii fiqhi imaam axmed juskiisa afaraad safxadiisa lixdan iyo shan almubdic fii sharxi almuqnac juskiisa toddobaad safxadiisa afar boqol sagaashan iyo afar annawaadir wasiyaadaat calaa maa fi lmudawana jusgeeda afar iyo tobnaad safxada shan boqol soddon iyo shan alxaawiya alkabiir juska toban iyo saddexaad safxada sagaashan iyo lix almajmuuc sharxu lmuhadab juskiisa toban iyo sagaalaad safxada laba boqol afartan iyo lix adururubahiya warawdat nadiya juska saddexaad saddex boqol soddon iyo afar almuqni libni qudaama jusga laba iyo tobnaad safxada saddex boqol iyo laba ilaa safxada saddex boqol iyo shan kitaabuulfuruuc juskiisa tobnaad safxada laba boqol iyo lix ilaa laba boqol kow iyo toban alfiqhu ljanaa'i fi lislaam safxada afar boqol toban iyo toddoba ilaa afar boqol iyo labaatan minhaaji muslim safxadiisa afar boqol soddon iyo lix eedaysanaha labaad waa ninka la yidhaahdo maxamed mawliid aadam da'diisa waa afartan iyo siddeed jir waxaana lagu soo eedeeyey inuu ka mid yahay askarta riddada jubbaland muddo dheerna u soo shaqaynayey intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed mawliid wuxuuna ku jawaabay haa way jirtaa inaa ka mid noqday askarta riddada waxaana ku biiray wakhtigii dowladda cabdulaahi yuusuf waxaana tegay magaalada baydhabo kadibna waxaa tababar la igu qaaday dalka yuganda gaar ahaan magaalada kambala muddo hal sano ayaa meesha waxaa laigu soo siiyey tababar boolis kadibna waxaa ku soo laabtay magaalada baydhabo ayaan boolis ka ahaa muddo kadib waxaa ku soo laabtay jubbooyinka mar labaad waxaa tababar laigu qaaday mucaskarkii siyeelo ee gudaha kenya laba sano oo tababar militari ayaa meesha ku soo qaatay kadibna waxaa ku soo biiray ciidanka ka soo dagaalamay xagga dhoobley waxaana ku dhaawacmay dagaalkii xayo kadibna waa lee qaaday gaariso ayaa leegu daaweeyey daa caafimaadayn waa soo noqday kismaayo ayaa imid lix sano waxaan istaaf u ahaa ninka lagu magacaabo ismaaciil saxardiid kadibna meesha ayaan iskaga soo tegey anigoo gaari saaran ayaa waxaa la igu qabtay meesha loo yaqaano birta dheer amba janaac cabdal xukunka maxkamadda maxkamadda markay dhegaysatay eedda loo soo jeediyey eedaysane maxamed mawlid iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socoto koow maxkamaddu waxay xukuntay inuu yahay falka uu ku dhacay maxamed mawliid fal gaalnimaah labo maxkamaddu waxay ku xukuntay maxamed mawliid dil xaduridaah saddex xukunkiisa wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa adilada ama maraajicda loo cuskaday kow qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ilaa biixdaa halaath annafsu binafs waltayibu azaani walmaariqu min addiin altaariku liljamaaca rawaahu ljamaaca ilaa musliman waqowluhu sala allahu calayhi wasalam man baddala diina faqtuluuhu rawaahu albukhaari wabilaahi towfiiq haddana waxaa gudagelaynaa xukunka fulintiisa allahu akbar
الله أكبر الله أكبر